lamadii toddobaad ee lahadhaafi ayaa weliba degmooyinka adalla iyo raage eela oo ku tirsan gobolka shabeellada dhexe ku dareeray dagaala beeleyeeda sababeyn khasaara niskajara dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed dilan ruuji dagaaladaas weliba meelaseyti diiray madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed tiusoong la kulama dhinacyada dagaalamay islamarkaasna lan wada hadalsiiy dadka walaaloe gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed faal ayaa weliba uuse sheegay in dadaal usakabi sidii lanruuji laay dagaalada ku dareera deegaanada adalla iyo raaga eela oo ku tirsan gobolka shabeellada dhexe adinkaa maanta timideen ugaaskii imaamka hore waa u yimideen meelaha ayagoo howlo badan oo kalenta u yimid laakiin maanta adagaa maaragtay ku cusub hawshaan madaxweyne soo dhowaan ku leenahay aad iyo aadaad maaragtay u mahadsantihiin inay odayaashii akhyaartii diyaarsan yihiin hadda xildhibaanka noo sheegay horeyna waa u diyaarsanaayoonoo dhinac kastaba haddii loo yimaado waa diyaarsanaayeen laakiin waxaa moodaa inay wuxuu waxay wax ka qaba kana ay yihiin akhyaartu awoodda ka dhimanna in la dhammaystira loo baahan yahay wax kastoo maaragtay lagu dhammaystiri lahay wax ka dhacaya meeshaan awoodaha ka dhiman hadday dhaqan tahay hadday dhinaca dawladda tahaba in la wada dhammaystiro si saxana markaas maarata hadduu ilaah yidhaahdo looga wada howlgala ayay maaragtay hawshaasi ku wanaagsan tahay laakiin qadarka ilaahayna waa wax walbaba qadarka ilaahayaa ka weyn wixii dhici raba cidna ma celi karto si kastoo dadaal laysugu dayo dadaalna intaasu kama reebanayn habeen iyo maalin waa ladhex taagnaay waana lala hadlaayay laakiin hadalkii waxba uu qabo waayo awooddii iyo qadarkii iyo wixii dhaci rabaa maaragtay ka xoog badiye dhanka kale madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed yaa weliba use xusay in geekana neembaahanayna in dhiigdeydaha use oona ankabaaqe beelo dagaalameen in olaada roojiyaan islamarkaasna gaadadaan nibada si lanbadbaadi noolola bulshada dad anugu aan ka mid ah meeshaan marka ugu koowaada yimaadaana aadan ugu faraxsannahay maqalkeeda waa qabna laakiin ilaahay nooma qadarin caawa ka hor inaan nimaado alxamdulilah ilaah ku mahadsan intaas markaan ka gudubno imaamka iyo ugaaska iyo akhyaarta ka horraysaa sheegtay aadan uga xunnahay waxaa meesha ka dhacay dhimashada iyo dhaawacaba inta dhimata allahu naxariisto inta dhaawacana allaha caafiyo waxaana keenay xumaan aan ka xunnahay waxa dhacay waaye oo aan rabno ilaahayna ka baryayna meeshaas inay ku joogsadaan qabiilkan yuusuf galmaax la yidhaha inuu qabiil nabadeed yah oo nabad rabo ninna lama weydiinayo laakiin colaada kula tasha mayso oo siday ku timaadaba waa imaanaysaa haddana in labaadi goodo nabadii waa lagu khasban yahay marka waxaan rabnaa qodobka koowaad xabad joojin in la sameeyo ciidankiina la kala qaado gogol nabadeed la fidiyo wixii dhacay xalkoodii la gaaro ilaahay idankiisa dhaqanka waa laygaga habboonyaha laakiin akhyaartii haddaan wax uga dheela iyagaa gadaal ka suubsahaye laakiin meel hadday wax ka dhacaan dariiqii la mari jira in la maro dhiig waa dhiig walaal waa dhiig muslim maantana baahi looma qabo dhiig inuu daato intii naga dhacdaa ceeb iyo culeys noogu filan dadkan hadda yimiday runtii waxa ugu muhiimsanay u yimideen waa intaan in marka arrintaas aad naga aqbashiin oo ay dhacdo xabad joojin oo ciidamadii la kala qaado gogol nabadeed la galo hawshii la xalliyo annagoo og oo wasiirradu ayna soo gaarsiiyeen tabashooyinkiinna haddana meesha wax ka bilaaban jiraan meel aan ahayn wax lagama bilaabi karo waxa aad tabanaysiinna waxaan diyaar unaha inaan qaadno hirgelintooda dadaal badan ku bixinno ilaahay subxaanah wa tacaala kaashanno annagoo dhan iskaashanno si ay u hirgalaan maanta qof walboo soomaaliya ama deegaankaan ha joogo ama meel kale ha joogo nabada u baahan yahay nabaddaasuna waxay u baahan tahay shaqo nabadda midna dadku ayagaa abuuraan oo ka shaqeeyaan midna dawladdaa ka shaqaysa dadku midda ay ka shaqeeyaan waa midda aad haysateen oo haddana aan raadinayn